wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku waramaya in deegaano ka mid ah gobolkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan ciidamo ka gododsan mushaar la-aan soo food saartay waxaana ciidankan gododsan ay gaar ahaan uga tirsan yihiin guutada shan iyo tobnaad askartan gododsan oo watay toban ka mid ah gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay soo gaareen deegaanka huursha oo ka mid ah deegaanada gobolka galgaduud waxaana ciidankan ka gododsan mushaar la-aanta soo food saartay ay dhowaan safar xagga lugta ah uga yimaadeen magaalada muqdisho iyagana soo gaaray deegaano ka mid ah gobolka galgaduud iyadoona wararka qaarkood ay tibaaxayaan in ciidamadan gododsan ee mushaarka laga jartay ay horey uga tirsanaan jireen kuwa suufiyada waxaana ciidamadan oo horey tobabar ciidan ugu soo qaatay xerada gordon ay dowladda federaalka ka dalbatay inay la yimaadaan hubkii ay ku dagaalami lahaayeen arrintaas oo ay hadda u sii dheer tahay in laga jartay mushaaraadkii ay qaadanayeen ma ahan markii ugu horreysay oo askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulada uu shisheeyaha ka dhisay dalka iyagoo gadoosan ay isaga soo baxaan deegaano ay ku sugnaayeen iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan soo food saartay islamarkaana ay u sii dheer tahay weerarada ay kala kulmayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee aan ka dheereen deegaanada ay ku sugan yihiin waxaana arrintan ku aadan cabashada askarta dowladda federaalk ay ka cabanayaan mushaar la-aanta soo wajahday ay imaanaysaa iyadoo madaxda dowladda federaalk iyo saraakiishaydaba ay u kala tartamayaan dhaca hantida dadweynaha iyo midda laga soo dawarsaday dowladaha shisheeye